Jaamacadda Kismaayo ayaa afur-wadareed u samaysay ku dhowaad laba boqol oo qof kuwaas oo ka mid ah qaybaha kala duwan ee bulshada ku dhaqan magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubbada Hoose. Afur-wadareedkan ayaa looga gol lahaa is-arag guud oo bulsho iyo sidoo kale in adeegyada waxbarasho ee jaamacadda la dadajiyo si dadka tacliinta danaynaya ay uga faa'iidaystaan. Ogaas Cumar Xiire oo ka mid ah salaadiinta Jubbaland kana mid ahaa dadkii lagu casuumay afur-wadareedka ayaa waxa uu sheegay in jaamacadda Kismaayo ay laf-dhabar u tahay waxbarashada deegaanada Jubbaland.
jaamacadda kismaayo oo annagu aan u naqaano hooyadaha hooyada jaamacadaha dowlad goboleedka jubbaland oo halgan dheer soo martay maantana inta jaamacadood ayada ka farcamay ee kismaayo laga furay iyadoo waqti dhiig me- dhul badan uu ku daadanay meeshana xukunna aan ka jirin u soo dhabar adeegtay jaamacadda munaasabadda ay soo qalqaalisay iyadiiyo howlwadeenadeeda waxaan leenahay aad iyo aad baad u mahadsantihin jasaaka allah gudoomiye ku-xigeenka jaamacadda kismaayo ustaada axmed ibraahim cabdi oo munaasabadda afurinta ka hadlay ayaa dadkii ka soo qayb galay uga mahad celiyey sidaa wanaagsan ee ay markaasi u ajiibeen kasoo qaybgalka munaasabadda isagoona dhinaca kale xusay in jaamacadda ay dhowaan bilaabi doonto bixinta adeegyada mastarka si buu yidhi loogu kaaftoomo in ardayda soomaaliyeed ay meelo ka baxsan dalka u doontaan diyaarinta mastarka saad u ogtihiin jaamacadda kismaayo eh, waxaa loo aasaasay in baahida kolba waxbarasho ee jirta inay ay kabto Eh, nambarka ardayda oo aada u fara badan ee qalinjabiyey eh, oo duruufo kala duwan eh, laga yaabo inayna waxbarasho dibadda ayna u aadi karin ama meelo kale ayna u aadi karin jaamacaddu mar kasta waxay diyaar u tahay inay ay gaabkaa jira ay buuxiso sidaa daraaddeed jaamacaddu eh, waxay ku howlan tahay ina ay master degree iyo waxbarashadii qaybihii sare haddii ilaahay yidhaahdo inay ay fadhigiinadii ku keento Eh, insha allah kulamada iyo xafladda lagu jari doono waa laydinku wixi doonaa Eh, tan labaad waxaa waaye jaamacadda waxay xoogga saari doontaa hadduu alla awoodda la ogolaado cilmi baaris Eh, maadaama ad aqoon-yahanadii tihiin marka waxaa la rabaa inaad u diyaar garowdaan inaad bebaris samaysaan jaamacadduna waxay idin noqon doontaa facilitationkii iyo isku dubridka hadduu ilaa yidhaahdo